faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado balad weyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakrnaan raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacaana wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo halkani waa rediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka subaxnimo saaxiibadana dhegaysanayo maanta qodobada aad maqli doontaani waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo bogaadiyey in qalabka caafimaad la gaarsiiyo dowlad goboleedyada dalka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo tacsi u diray wasiirka caafimaad wasiirka waxbarashada maamul goboleed kuna dhawaaqay saddex maalin oo borordhiiqa madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabeelle oo xalay booqday qaar ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle qodobadaas wuxuunu ku soo kordhay intaa war ku jirna ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibadana dhegaysanayo ee garow diyaar garooba qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaana habadeeday ka leenahay saaxiibadana dhegaysanayo waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna ku beegan tahay toddobada bisha shanaad mey sanadka labada kun iyo labaatanka intaasi aad maqashay waxaayan qodobada ugu dorkoroona warka subaxnimo iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa tacsi u diray wasiirka wasaaradda waxbarashada maamul goboleedka jubbaland kuna dhawaaqay saddex maalin oo barordiiq ah cabdiftaax yuusuf yaad ayaa inoo dhammaystiray qodobkani madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ka tacsiiyey geerida naxdinta leh ee ku timid allaha u naxariistee wasiirkii waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka jubbaland macalin maxamed ibraahin oo ku geeriyooday dalka dibaddiisa madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland ayaa ka sheekeeyey taariikhda dahabiga ah ee macalin maxamed ibraahin uu ku lahaa shacbiga soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaanba bulshada reer jubbaland waxa uu sheegay madaxweynaha jubbaland in wasiir macalin maxamed ibraahim oo wakhtigiisa intiisa badneed uu geliyey waxbaridda dadka soomaaliyeed isagoona door muuqda ka soo qaatay waxbarashada gobolka banaadir iyo jubbaland oo hadda uu ahaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland wuxuu ku dhintay macalinku xaydarabad oo xanuun loogu qaaday waxa ku dhacay wuxuu ahaa cudurka kansarka oo madaxa kaga dhacay mayna qadartu dhicin in la daweeyo oo ajesha qofna nusaacna kuma dari karo nusaacna kama dhigi karo taa markaa ajeshiisii buu macalinku ay ahayd inuu maanta meeshaa fog ee masaafadaa dheera oo ku geeriyooday waxay ciladu tahay adduunka oo dhan oo kala xidhan oo cudurkan dhibka badan ee masiibada ah ee adduunka oo dhan saameeyey oo meel walba kala xayiray haddana waxaan isku dayaynaa dariiq kasta oo meydka aan ku keeni karayno inaanu ka shaqayno dariiqii aan soo marin lahaynba haddii ilaha yidhaahdo oan isku dayno inaan ku aasno xaruntiisa haddii ilaha yidhaahdo dowlad goboleedka jubbaland magaala madaxdeeda kumeelgaarhka kismaayo waana rajaynayaa insha allahu buugga tacsiimsana wasaaradda waxbarashada ayuu ooli doonaa haddii ilaaha yidhaahdo waan u tegi doonaa caruurta iyo reerka maydkaas sida loo keeni lahaa waan ka shaqaynaynaa ma iloobi doonaan taariikhda macalin maxamed iyo dhismaha cusub ee jubbaland wuxuu ka ahaa waxaana rajaynaynaa inaan meel fiican oo munaasaba ugu magacdari doono oo maxamed ibraahim aan laga iloobi doonin oo qof kastoo jubbalanta la dhisay iyo sababtii loo dhisay iyo halgankii lasoo maray iyo shabaabkii laga xoreeyey iyo dadkii la isu keenay garanayaaba oo ku xusuusan doono waxaan leeyahay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay baa lahaa isagaana qaatay intaasaan rabaa inaan hadalkeyga kusoo uruuriyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa uu intaasi ku daray madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe in uu udubdhaxaad u ahaa xoreynta jubbaland marxuumka geeriyooday qaybo badan oo ka mid ah isagoona xilli uu heli karay nolol wanaagsan uu ka doortay in uu naftiisa u horo sidii cadowga al-shabaab looga saari lahaa deegaano badan oo kaga sugnaayeen maamul goboleedka jubbaland madaxweynaha waxa uu sidoo kale sheegay in dhismihii dowladda jubbaland uu door ku lahaa lama iloobaana isagoona mar walba u taagnaa arrimaha dib u heshiisiinta iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxa uuna madaxweynuhu xusay in shakhsi uu ahaa muhim u ah bulshada soomaaliyeed haatanna ka geeriyooday allaha u naxariistay wasiirka geeriyooday ayaa waxaa xaalad caafimaad loo geeyey dalka hindiya halkaasi oo ugu geeriyooday cudurka kansarka islamarkaana muddooyinkii dambe lagula tacaalayay xaaladiisa dalka indiya madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa sheegay in saddex maalmood oo barordiiqa ay gelayso maamulka jubbaland islamarkaana buugga tacsida wasiirka la dhigi doono xarunta wasaaradda waxbarashada isagoona intaa ku daray in loogu magac dari doono meel munaasib u ah si loogu xasuusto doorkii wanaagsanaa ee uu ku lahaa dhismaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ugu dambeyntii madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxa uu si gaara ugu tacsiyeeyey qoyskii iyo qaraabadii uu wasiirku ka geeriyooday isagoona alle uga baryey in janatulfardowsa uu ka waraabiyo waxa uuna ku daray intaa in uu booqan doono qoyska uu ka baxay allaha u naxariistee wasiir macalin maxamed ibraahim waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo waa geeri tiraanyale oo reer jubbaland ku dhacday wuxuu ahaa aasaasayaashii wuxuu ahaa nabadoonkii wuxuu ahaa duqeennagii reer jubbaland markii la yidhaahdo waxaan u malaynayaa da ahaan iyo garasho ahaan iyo mas-uuliyad ahaan intaba duq buu noogu ahaa xakan buu noo ahaa oo labadii wax isku qabato qofka kala bixiyuu ahaa allaha u naxariisto waxaynala gudboon inaynu duqeyno haweentuu ka tegay inaan madaxa u salaaxno wixii iyo shaqadii u waday oo fiicnaydna inaan isku dayno inaan halkeedii ka sii wadno ama dibu heshisiin ha noqoto ama isku wadista bulshada ha noqoto macallinku wuxuu aada ugu lahaa wax badan oo firfircooni ah marka laga soo tago la dagaalanka shabaab oo xilligii dagaalkan aan bilownay isagoo ah ninka noogu da-da weyn haddana diiday inuu xataa magaalooyinka tago oo yidhaahdo warmaya manhaj baa lagu ciyaarayaa dagaal diineed baan ana gelayaa dagaal qabiilla weligey ma geli ku kalena ma gelin kaa diintaan gelayaayo nimankaanan diin ahaan ula dagaalamayn waa la garan karaa marka sida uu ahaa iyo kayfiyadiisii
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa bogaadiyey dadaalada caafimaadka lagu gaarsiinayo dowlad goboleedyada dalka qalabka caafimaad ee lagu baaro cudurka halista ah ee coronavirus madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo qadka internetka kaga qayb galay jirka joogtada ah ee guddiga qaranka xakameynta cudurka covid sagaal iyo toban ayaa ku bogaadiyey in la gaarsiiyey xukuumadda dowlad goboleedyada dalka qalabka caafimaad ee aasaasiga u ah daryaalka caafimaad iyo badbaadinta bukaanada uu soo ritay cudurkani safmaraynka ah ee coronavirus madaxweynaha ayaa sheegay in dadaalada xoogan ee lagu buuxiyey sidii dalalka aan saaxiibadan ahay inugu taageeri lahaayeen qalabkani caafimaad maadaama dalalkaasi laftigoodu baahi weyn u qabaan qalabkani caafimaad ay inugu deeqeen waxaan rabaa inaan u mahadceliyo iyadana dowladihii runtii kasoo jawaabay codsigeenna kasoo jawaabay welina waan wadnaa inaan dowlado kale la hadalno si ay noola soo gaaraan kaalmo dowladahaasi runtii waana garab istaageen waana uga mahad celinaynaa wax alla wixii ay karaankooda ahaa oo ay gacan ama garab naga siiyeen iyo hay-adaha caalamiga ah oo iyaguna runtii qeyb ka ahaa inayna soo gaaraan oo na taakuleeyaan waxaan rabaa aan intaas rabaa inaan ku daro guddigan gurmadka runtii dadaal badan ayay geliyeen inay dowlad goboleedyada gaarsiiyaan wax alla wixii taakuleen ah ama macaawino ah hadday tahay mid dhaqaale iyo hadday tahay mid daawoba labadaba runtii aada iyo aad yaan ugu hambalyanaya shaqada adag ee ka hortagga cudurkan ama inaan la dagaalno madaxweynaha ayaa ku dhiirigeliyey guddiga in la kordhiyo xogta iyo khibradda ku aadan cudurkani si ay u noqoto hage dhaxalgal ah oo qayb ka noqda hanaanka maareynta musiibooyinka ee cudurrada faafa sidoo kale waxa uu adkeeyey in la kordhiyo qalabka badqabka adeegayaasha xarumaha caafimaadka oo ah haliyo u taagan samata bixinta dadkooda iyo xakameynta cudurkani madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku bogaadiyey xukuumadda laamaha caafimaadka dalka iyo guddiga qaranka ee xakameynta cudurka covid sagaal iyo toban dadaalka ay ku bixinayaan badqabka caafimaadka ee shacabka soomaaliyeed dhankooda guddiga qaranka ee xakameynta cudurka covid sagaal iyo toban ayaa u soo bandhigay madaxweynaha xogta ku saabsan badqabka caafimaadka ee dalka xaaladda bukaanada ku jira goobaha karantiilka iyo heerka uu gaarsiisan yahay dadaalada wacyigelinta bulshada ee ku aadan cudurkani safmareenka ah ee covid sagaal iyo toban kuna caanbaxay coronavirus xaqiiqatan riboorka caawa aada isiiseen oo aan idinka dhegaystay waxa weeye mid aada iyo aada dhaxalgal u ah oo faahfaahsan hadday noqoto dhanka wacyigelinta hadday noqoto dhakhaatiirta hawsha ay hayaan hadday noqoto culummada runtii hawsha ay ku dhex jiraan iyo guud ahaanba guddigan ka hortagga cudurkan covid nneteen oo uu ra-iisul wasaaraha uu horseedka u yahay ama hogaanka u yahay iyo golaha wasiirada oo runtii qeyb ka ah ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka aada iyo aad yaan runtii dadaalkiina weyn commitedka ah ama commitmentiga ah
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa booqday xalay xaafado ka tirsan magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle mar kale cadibtaaxa yuusuf iyaad ayaa inoo dhammaystirayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen iyo xubno la socday ayaa waxa ay kormeereen xaafadaha magaalada jowhar gaar ahaana goobaha ay fadhiisteen biyaha daadadka ah ee ka dhashay roobka guga oo ku horay deegaanada maamulkaasi hirshabelle xaafadaha uu kormeerka ku tegay madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle ayaa waxaa ka mid ah buulashii qaybo ka mida kulmis iyo biyo fadhiisimaha waaweyn ee xaafadda hanti wadaag ee magaalada jowhar ee caasimadda maamulkaasi hirshabelle wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabelle cumar maxamed gaabow ayaa warbixin ka siiyey madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle halka ay xaal ku marayo isagoona sheegay in goobaha qaar biyaha looga saari doono matooro si aysan xaafadaha iyo dadka degan u saameynin madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen gudlaawe ayaa dhankiisa sheegay in ka maamul ahaan ay wax badan ka qaban doonaan dhibaatooyinka soo laalaabtay ee uu geysto webiga shabeelle waxauna bulshada ugu baaqay inay ka fogaadaan goobaha uu webigu ku fatahi karo maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta kumeelgaar ku ah maamul goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa soo wajahday cabsi badan oo ay ka qabaan inuu fataho webiga shabeelle iyagoona qaar ka mid ah ay u qaxeen magaalada dibaddeeda
guud ahaan saaxiibayaal waxaa jecel ahay inaan intaasi ku soo afmeero warkii subaxnimo aad kala socotay radio cadaado sideed sideed dhibic shan migaartay saacadaadii deegaanada ku dhadhow waxaa si toos ah nooga maqlayseen mujada f m siddeetan iyo sideed dhibic shan migaartise halka dadka ku nool magaalada dhuusamareeb ay toos nagala socdeen mujad dherarkeedu yahay siddeetan iyo sideed dhibic eber migaartisa stuudiyaha koowaad warka waxaa ka farsameynayay haashim cumar xasan halka stuudiyaha labaadna uu inoo fadhiyay warihiina cabdifataax yuusuf iyo aad warkan maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tabinay anigoo ah miya ashraaf karaama warkan warkiisa xiga intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaa sidaasi nabadiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu allow dalkeena nabad nooga yeel
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan